anigoo ah maxamed ismaaciil maxamed koreeye islamarkaana ah afhayeenka beesha xigaanlaan leeya ee uu caaqilka ka yahay xaj ismaaciil maxamed gurux islamarkaana afhayeenka beelaha ba axmed ee sabake axmed cigaanlaan leeye warfe axmed iyo cigaal axmed waxaan warbaahinta u sheegayaa beeshu inay leedahay garaad garaadka beeshila uu yahay garaad cabdilaahi garaad soofe waxaan kaloo warbaahinta u sheegayaa beeshu garaad kale oo ay leedahay inuusan jirin waxaan kale oo garaadka ugu hambalyeynayaa oo aanu ka xaal marinaynaa gefkii lagu geystay magaalada buuro wadal ee ay u geysteen dadka annaka naga tirsan ee ah aan waxgaradka ahayn garaad markaa waxa weeyaan raallina ahow aada iyo aad baanu arrintaa uga xunnahay afartayada raasba anigoo codkoodii ku hadlay oo ah guddoomiyaha beelaha daha axmed garaadkayagiina waa tahay aada iyo aad ba ay uga xun yihiin waxaa halkaa lagugu geystay beesha daha axmed wabilahi tawfiiq
maxamed ismaaciil maxamed shijigaadas maanta qabateen marka beelaha kale daha axmed arrintan taaligiinta garaad cabdullaahi garaad soofi mikuloogiuna ma arrina ka tisheen ba oo saxaafadda shirka u qabateen
beelaha ba axmed ee guddoomiyaha ku ahay waxgaradkooda oqaashooda waanu ka wada hadalay inaanu garaadka raali gelino arrintaana waa ila qabaan marka cid idinka idin kamid a garaadka ee khalad kaga yimi sidaa daraadeeda garaadkii waad raaligelin u dirasaan sidaas weeye ha saa qaar annaka naga tirsan baa garaadka ku gefay oo yidhi garaad nooma aha sidaasaa waxaanu isla afgaranay inaanu garaadka ku raali marino oo garaadna noogu yihi